iyadoo guud ahaan waddankaasi awstreeliya ay ka jirto macalimiin yari ayaa haddana mid ka mid a iskuullada islaamiga ah ee soomaalida ugu badani ay dhigato magaalada melbourne ee waddankaasi awstreeliya waxaa soo wajahay cidhiiri la xiriira dhinaca macalimiinta kadib markii qaarkood laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban wariyaheenna awstreeliya ibraahim cumar baafo ayaa arrintan ka waraystay maxamed xasan garabey oo ka mid a macalimiinta iskuulka altaqwa waxaanu ugu horreyn weydiiyey sida ay u daberaan xiisadaha bannaan ee ay macalimiintoodu karantiilka ku jiraan badanaa waxa lagu daberi jiray macalinka wuxuu leeyahay adigu wiigii saddex ama afar wakti oo hal saac oo faraaqa ah waktigaasuu planning ku sameeyo waktigaasuu maratay test waxa ku saxo waa wakti u isaga leeyahay macalinkaas marka waktigaasa macalinkaasa waktiga laga qaadaa oo waxa lagu sameynaya inuu kalaasiyadii macalimiinta kale ka maqan yihiin victoria dan ama australia dan hadda waxaa socdo waa macalin la-aan ay ka jirto shaqla-aan dad badan oo shaqayn jiray macalin ama maxaarate lot of different other fields ka shaqaynaya ayaa ayaa shores ka jirtaa taasoo ay dad badan ka imaan jireen europe england meelaha la dhaho wales iyo scotland waddamadaas ingilishka ku hadlo oo badan oo macalimiinta naga caawin jiray kulligood haddaba markay borarkii la xiray ay imaan karin waxay imaatay inay noqoto shortage macalimiintii gobolkan ama australia taasoo marka kusii abuurtay lota stress macalimiintii meeshan joogay inay work overload shaqadii lagu badiyo
waaya maxamedow marka haddii macalin uu xanuunsado oo covidkii laga helo sidee loo bedelaa marka aniga hadda yar aan daris ahayn macalin soo nahay ayaa maxaa lagu sameeyey covidkia ku dhacay isniintii hadda afartii bari wuu gurigu ku jiray qofka keligiisa lahaa seven days muxuu ahaa isolation inuu meel gooni keligiis galo gurigiis inuu joogo toddoba bari anaka dhan waxaan close contact aadaa ugu dhaweyn maalinta u dambeysa markuu baxay wuna salaamay ayada saasa nalama dhihin anakana ninkana guryaha jooga waan weydiinay waxay dhaheen waa inaa afar saac qofka inaa saa ag fadhidaan afar saac iyo ka badan qofki markaa la fadhiidid ayaa adna waxaa noqonaysaa close contact adiga marka hadda waxaad baahidiis waxaad daboolaysaa booskii saaxiibka macalinimadiis
hadda classka igu dambeeya maanta oo jamcada ah classkiisaan daboolayaa yarkaas maqan isna waa classes badan uu lahaa marka macalin walbaba hal iyo midaa loo dhiibaa classyaashiisa saasa loo daboola
waaya ardadanu markii oo laga hela iyaguna maxaa lagu sameeyaa
waa iyagana waa sidoo kale hadda dhowr arday oo classyaashii ka mid aha ayaa guryahooda joogo ama walaalkooda laga helay ama ayaka waa kuwa de marka qofka guri kulin nool yahay waxaa tahay close contact bcause afar saac iyo ka badan waa la joogtaa maalintii ama habeenkiias ag joogtaan but classeska markay ku jiraan afar saac iyo wax ka badan lama dhaho classka dhan guriga ha aado qofka laga helo bas kulligood waxaa laga qaadaa imtixaanka maratay ku saabsan covidka qofka laga helo basaa lahaa guriga joog mara hadda classes walba waxaa ka maqan laba ama hal arday ayaa ka maqan kuwaas oo laga helay covid maxamed haddii aad dib noo xasuusiso iskuulkiina dabcan waxuu ka mid ahaa iskuulkii ugu muddada dheeraa ee xayiraada saarneed runtii cudurkana aada ugu faafay markii covidka uu ka dilaacay gobolkan victoria isbarbardhig markaa samayso hal qof markii laga helo waagaas iskuulkao dhan la xiri jiray iyo hadda qofkii laga helo laleeyahay guriga joog sidaad aragtaa
waa bahalkiiniyo hadda waa lala qabsaday muxuu ahaa talaalayaashina waa la qaatay talaalkaasa keenaya in la dhaho qofka keligiisa ha galo isolation talaalka oo dad badan laba talaal ay qaateen oo hadda annaka macalimiinta saddex talaalaan qaadanay ayaa keenaya in la dhaho qofka maaragtay muxuu ahaa inuu qof kale usii dhiibo saa uma adka saa uma badna awooddii ay bahalkaas markaa talaalka ay haysanin aad sii dhiibaysid muxuu ahaa covidkaas awooddaas hadda waa ka yartahay talaalkaas yareenaya leeyihin marka waa wakti kala duwan waxaasna waxay kutusaysaa hadda inay dadka lasii qabsadeen jiradan inay normal waxay dhaheen waa part of life let's live with it waa noloshii ka mid tahay aan la noolaano hadda waxaa la joogaa wakti ay dhahaan aan la noolaano bahalka marka waa la nool yahay halka qofkaa laha adig keligaa gurigaada joog nolosha sideeda kusii soconaysaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed xasan garabey oo ka mida macalimiinta dugsiga altaqwa ah oo ku yaala magaalada melbourne waxaana u warramayey wariyaheena australia ibraahim cumar baafo halkaad nagala socotaana waa